asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotaay waa mar kale iyo barnaamijka ganacsiga oo idinkaga imanaya warbaahinta sanguune dhegaystayaal aalaaba barnaamijka ganacsiga waxaa soo saara halkan idinka soo jeediya anigoo ah xasan maxamed cabdulaahi toddobaadkan barnaamijka ganacsiga waxaan ku eegi doonaa intaan hawda ku jirno haddii allaha awoodda ogolaado ka ganacsiga dharka haweenka oo kusoo badanaya degmada dhowbley ee gobolka jubbada hoose magaalada dhowbley ee gobolka jubbada hoose oo ah magaalo dhacda xadka kala qaybiya dalalka soomaaliya kenya ayaa muddooyinkii dambe waxaa kusoo badanayey carwooyinka lagu iibiyo dharka haweenka taas oo qayb ka ah horumarada ganacsi ay samaynayso degmada qaar ka mid a ganacsatada iibiya dharka haweenka oo aan waraysi la yeesheen ayaa wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay inay kusoo bataan magaalada goobaha lagu iibiyo dharka haweenka waan dhowahay magacaygu saddexanna waa cabdulaahi axmed maxamed oo ka mida dhallinyarada ku nool degmada dhowbley walaahi waa runtaa marka loo fiiriyo muddooyinka hore wakhtigan maanta la joogo carwooyinka dumarka waxaad u malaysaa ama meelaha qalabka dumarka lagu iibiyo inay magaalada ku soo badanayaan marka loo fiiriyo sidii hore taana waxaan isleeyahay waxaa keeni karto waxay ka mid tahay horumarada magaalada kusoo siyaade waayo markii hore ma jirin meelo khaas u ah oo lagu iibiyo dharka dumarka marka waxaan isleeyahay waxaan keenayaa horumarka magaalada ku socotay arrintaas ayadana qayb ka tahay isleeyahay dhinaca kale waxaa jira carwooyin lagu iibin jiray dharka ragga laakiin hadda loo bedelay dharka dumarka oo kale taas laftigeeda maxaa sababay walaahi koley hadda waxa u sababay gooni ma garanayo laakiin waxaan isleeyahay koley qof walba dee siduu u arkay aragtidiisii magaaladana ganacsigeeda uu sii ballaaranaya horumarkeeda uu sii ballaaranaya marka qof walba nasiibkiisuu tijaabinaya iyo calafkiisa sidaa unbaa isleeyahay marka dumarka marka loo soo noqdo dumarka inta badan waa dad xarago jecel waa gabdho labiska jecel marka laga yaabaa in macnaha xagga ama waxgadashada ama qaadashada inay macnaha waxyar kaga horeeyaan ama kaga badan yihiin marka loo fiiriyo xagga ragga xoogaha waxaa laga yaabaa xagga dalabka marka la dhao ama dooqa oo kale qofka waxyaabuhu dalbanayo kale in macnaha ay xagga dumarka kaga duwan yihiin waxyaabadee magaalada aan weli imaanin waxyaabo oo yacni magaalada aan soo gaarin oo kale oo tiktok ama baraha bulshada lagu soo arkay waxyaabahaasaa laga yaaba inay xagga dumarka kaga duwan yihiin markaa fiiriso ragga walaahi dharka dumarka iibintooda inta badan waxay ku imaadaan dalab waxyaabaha abdhateka oo markaa soo baxoo kale in macnaha ama aad la socoto ama qofkii asaga uu ku imaado dhar noocaasaan rabaa ama aan rabnaa noo dir inta badan marka waa wax la socdo dhaqdhaqaaqa ganacsiga guud sida hadda magaalooyinka waaweyn oo kale ama xamar ama nairobi in macnaha wixii mar walba abdheedee cusub xaruntii ama meeshii dharkaa ku iibinaysa in laga helo marka dalab waa inta badan middaas waawey jirtaa oo waxay ka mid tahay waxqabadaha ay leeyihiin iibinta dharka dumarka laga yaabaa adigoo maanta dalab cusub dhar cusub keenay in haddana naqshad kaloo cusub ay soo baxdo oo adduunka hadda wuu horumaray social media uu noqday baraha bulshada oo kale kusoo arkaan naqshada cusub dhar cusub oo imaaday marka waxay noqonaysaa inaad kuwaa haddana dambe imaaday inaad dirto oo mar walba naqshadii cusub ee imaanayso ama socoto inaad la socoto oo la jaan qaado kuma xirno macnaha inta badan wixii hore yaal waxay ka jecel yihiin wixii cusub ee markaa imaado ee abdhate ah ee socdo
taasoo kale soo laisma dhigi karo cabdulaahi wuxuu kaga duwan yahay dharka dumarku dharka ragga oo laga yaabaa muddo in aan dhar cusub oo rag la keenin waxyaabay kala duwanyihin ka mid tahay waxay kaloo ka mid tahay xitaa caqabadaha uu leeyahay iibinta dharka dumarka mar walba ayaga wixii cusub ee abdheeda ee markaas socday rabaan qofka dee meesha joogana waxaa laga rabaa inuu la socdo ee dhaqdhaqaaqa suuqa iyo waxyaabaha markaa soo baxay u dambeeyey mar walba inaad keento taasaa muhiime kuwii hore yaallo oo laga yaabo inay wax badan ka yaalaan laga naqshad kaloo cusub soo baxdo waxaa ku khasbanta marka kuwii hore yaallo inaad kuwa dambe keento
magacaygu saddexan waa warsame cabdi xaanshi khaasatan ku sugan magaalada dhoobley aadaad mahadsan tahay bal waxaad noo warbixisaa waayadan dambe magaalada waxaa kusoo badanaya carwooyinka lagu iibiyo dharka haweenka taasi maxaa sababay as leedahay maadaamaad ka mid tahay dadka iibiya dharka haweenka waagii hore carwooyinka dumarka magaalada way ku yareed sababtoo ah ragga iyo dumarka isku mid maahan waayo ragga mataqaanaaye sanadkii waxaa laga yaabaa inay hal mar wax kaa adeegtaan laakiin dumarka mar walba joogto waaye waayo dhaqdhaqaaqa magaalada waxaa ku joogno waa ayaga sheeba sheega ku qorxsay markuu magaalada soo galna dumarka waxaa indhahooda jecelyihiinna waxa quruxsan soo marka wax carwooyinka la wada furanayana khaasatan saas le waaye dhinaca qiimaha kale markaan isbarbar dhigno dharka ragga iyo ka dumarka mid ka qaalisan walaahi dhanka dumarka aad bay lacagtooda uga qaalisan tahay waayo xagga dumarka markii la dhaho iyo xagga ragga markii la dhaho ragga macnaha lacagtooda iyo dumarka dumarka aad uga qaalisan sababtoo ah dee ragga qiimahooda macnaha waa wax iska yar laakiin dumarka waxyaalo badan baa macnaha u dheer marka si aad uga qiimo badan tahay dharkooda tusaalahaan haddii aan isbarbar dhigno qofku labiska uu ku labisanay ragga ah shaati iyo sugaal oo kale iyo halka gabadhu ay ku labisanayso dharka ku labisanayso oo kale bal farqiga udhexeeya dhanka qiimaha intee leeg buu dhan yahay farqiga u dhexeeya waxaa waaye ragga haddii saddex shay kaa gataan iyo dumarka haddii hal shay kaa gataan halka shay u dhigmo oo dumarka wuu ka qiimo badan yahay marka waayo shaatiga waxaa laga yaabaa qiimo yar oo tobanka doolar meelahaas laakiin cabaayadii gabdhaha haddii u badato waa soddon doolar iyo labaatan iyo shan marka saas ugu qiimo badan yihiin
waxyaabaha iibsoo kale waxaa ka mid ah cabaayadoo kale ka mid ah bal qiimadoo kale haddii aan ila wadaagtid
cabaayadda qiimaheeda kuwa inta lagu sameeyo iyo kuwa kor laga keenana kuwa kor laga keenaa ka qiimo badanbo macnaha marooyin waxaa jira oo la jaranayo oo ka bacdi cabaayad laga tolanayo iyo ayagoo halkaa macnaha maradii halkaa laga keenay mara inta laga keeno on isku mid laakiin waxay isdheeryihiin hagaajiskii iyo nashqadeyntii bay u kala duwan yihiin cabaayadaha kor idinka imaada iyo kuwa dhowle lagu markaa qiimaha kale farqin darab buu dhaxay walaahi farqiga udhexeeya waxaa waay cabaayadaha inta lagu sameeyo hadda u badato maradii la jartay iyo wixii la tole toban iyo shan ilaa iyo toban iyo toddoba meelaha ka badnaanayso laakiin cabaayada halkaa laga keeno waa labaatan iyo shan ilaa iyo soddon haweenka kale kuway jecelyihin haweenku waxay jecelyihiin khaasatan kuwa oo qiimahooda saa'idka ah soddon iyo shanta ilaa iyo soddonka qiimahaasoo kale jecelyihiin
bal markaan fiirino dabcan waxaad ii sheegtay in xagga socoshadoo kale ay ka socod badan yihiin dharka dumarku ama waxiibsigoo kale dalabaadka ugu badan idinka imaada xagga dumarka ma cabaayadaha mase si guudba dharka dumarka dhanba waa dalabkooda aad u fiican yahin walaahi horta dharka si guuda u imaadaan inta badan gabdhaha ayagaa la imaadaanba macnaha waxyaalaha sheegay wataan oo kale waa taleefonkooda sawir hadda aalo tigtog la dhaha jiro tigtog wixmaka laga soo daawaday macnaha ku dhahayan waxyaalahan oo kale u baahannahay khaasatan kabaha dhanka surwaalada cabaayadaha xijaabaha wixii hadba halkaas markaas socdaba ee macnaha noo keenaan markaas sidaas anana ku dalabnaa oo macnaha magaalada aan ku gelinaa haa nashqada nashqada macnaha wax maskaxdeen aan kala imaana iyo wax dhankooda kala imaadan waaye inta badan waa wax ay gabdhaha ana ii keenaan oo macnaha ay dhahaan sheegana macnaha maanta socdee sheegan aan u baahannahay hal iyo laba maahan ilaa afar gabdhood camalkaa layaab inay ku imaadaan ku dhahaan waxaan ma haysaa marka waa inaa macnaha dhahdaa dhimalaha waa la keenaa marka sidaasaan dalabaadkooda ku keennaa wixii anagana marka aan maagnina anagaa maskaxdeen ka keennaabo walaahi waxaa keeni karo waayo maanta macnaha haddii oo aadan waxda gadanin oo aad iska fadhido kulli macnaha qofku meeshuu ku cajisayaa fikrad macnaha maanta inuu wuxuu sameynaa magaalada dhex maro uu fiiriyo wixii macnaha maanta magaalada ka kacsan soo waxaa laga yaabaa meeshii carwadiis ina rag u ahayd oo u kala qaaqooyaday oo meesha rag inuu ka bedelo oo carwo dumar u ka dhigo marka taasaa keeni karto mar walba waad joogto haddii aad maanta isdhahday waxba lagaama gadanin waxaa laga yaaba saddex gabar inay ku imaado maalinta ku xigtana waa sidoo kale ma fahamte maalin walba macnaha magaaladaasa wax u heshaa ku xiran tahay walaahi kolley waxaasaan jeclahay dhanka oo dumarka ayaa aad khaasatan meeshan macnaha oo dumarka si aydan ugu badannahay markii macnaha la dhaho waxgadashada dumarka aad ba wax u gataan halka laga yaabo ragga in macnaha oo dee wax inay kaa gadanin aad iyo aad inay kaa tagana laga yaabo laakiin dumarka saas maahan waxaa laga yaabaa markaas joogto oo shaygii oo indhahooda ay qabtaan haddiid haysan xitaa macnaha in ay ku kalifto in macnaha ay gadan karta xitaa ayna kaaga tegin marka xagga waxiibsashada kale waxaa kaga fiican baad leedahay haween xagga haweenka ugu fiican ha maasha allah xagga haweenka ugu fiican
arhooyinka ninahu dharka dumarka dumarunbaa waxiibsada oo dumarkaunbaa waxiibsada ama maarata baat ha noqdo ama saakooyin ha noqdo ama xijaabooyin ha noqdaan markaa dumarka dharkooda aadba u socdaan oo sidii tahay u socdaanba oo dharka ragga dharka dumarka ka qaalisan marka waxay ragguna sanadkiiba hal mar buu iibsadaa dumarkana waxay iibsadaanba dee waxaa dhici karta tii soo dhaadhacdaba inay xabad baati goosataa dhici karta marka way ka ka socod badan tahay ka dumarka dharka dumarka aad bay uga socod badan tahay marka dumarba wax iibsada laakiin ragga wax ma iibsada ciyaalka midnaba ciyaalkana ciidaha loo iibiyaa marka dumarka dharkooda aad u socda ama kaba ha noqdaan ama dhar ha noqdaanba lafajeeraba waxaa socda dharka dumarka aad u socda waxaad leedahay dhinaca socoshada iyo ganacsatada u raaceen saasay kusoo bateen arooyinka dumarku
haa dharka dumarka waxay u socod badan yahay socodka oo uu socod badan yahay dumarka meesha wax kaaga socon baa unbaad geli ama ha noqoto wixii asleeda maanta kaa soconaya unbaad geli marka dumarka dharka dumarka aad buu socdaa sidee tahay ha noqoto ama kaba ha noqdaan ama maarata dharka ha noqdaan ama baat ha noqdo dharka nooc doon ha noqdaan marka dumarka waxaan ogahay inay maarata ay socdaan dharka dumarka inay keenayso inay bataan waxaa keenaysa inay maarata iibskaa keenaya marka dumarka dharkiisa aad u badan inay maarata dukaamada ay ku dhaqaaqeen inay u badan yihin dhowla iska aragtay marka meel ay dumar kale leeyihiin baaba jirtaba annaga waa isku dhex iibinaaba laakiin waa waxaa leeyihi meel dumar kale aad ay leeyihiin dumarkii raggana dumarkan baa xiibsada marka saas ay tahayba waxaan ganacsi wuxuu badaya xagga dumarka
markaan isbarbar dhigno wax iibsashadoo kale ragga iyo dumarka farqinteelaag baa udhexeeya aad aad faqri badan baa udhexeeya raggu maba iibsadaba dhar maba iibsadaba markaad waxaa iibsada uun hawaanka iibsada bilcanta iibsata bilcantan haddii iibsatana hadee wixii socdan baa uunkeena adiga raggiina maba iibsada sanadkii hal mar buu iibsan dumarkiina oo mar kasta waa diyaar islaanta soo dhaadhacda xabad baata inay goosataa dhici karta oo ugu yar ugu lacag yar marka waxaa dhici karta inay dharkaas dumarka aad u socdo dabcan soalisma dhigi karo dumarku markaas waxay jecel yihiinba dharka cusub ee inaa soo baxay inay iibsadaan taasaa keenaysa socodka haa waxaa dhici karta dee saakadii hadda timaaday islaan baa ku labsan ku labsada saaxiibadaad ula tegi dhar hadda socdo waayaa la dhihi marka saasaa u dhici kartaa inay dharku u socdo uu maaratay si degda usii socdo marka dharkaasu laba jibaarba ama xagga ganacsiga waaweyn ha noqdeen waa lasoo kordhiyaa aad baa loo soo kordhiyaa waka ragga waxaa kaga horeeya haweenka kaga horeeya marka dharka haweenka aad buu u fiican yahay waana laga ganacsadaa oo dee meelo badan baa laga helaa dadka qaarkii waa meel go-go-an baaba jirto oo caadi ay gabdhaha ay u galaan ama dumar ha iibiya ama rag ha iibiye marka waxaa jira meel gaari ay u go-an yihiin baa jira marka waa saas waayoo aad bay dharku socdaa dumarka waxyaabo kale uu kaga duwan yahay dharka dumarka oo kale ma jiraa dharka ragga wuxuu kaga bedelan yahay inuu dhar cusub yimaado marka waxaa keenaysa inuuiyo socodka uu soconaya keenaysa inay maarata dharkaas uu hore u sii socdo iyo cusbiduu cusub yahay hadda hor leeyahay labadaasaa dharkaas inuu kaga horeeya dharka ragga inuu kaga horeeyo dharka ciyaalka baa keenaysa dharka ciyaalka laftooda hadda marmar qaarku waa la iibsadaa laakiin siday tahay xagga dumarka loo iibsada looma iibsado marka laakiin dharka raggana hadalka joojiba lama iyo ciid iyo in la gala mooyeen ama maarata nin iska socdo iska radanoo debaadiya ka yimaada in la hela mooyin lama iibsado inta badan horta wuu badan yahay magaalada aad bay u badan tahay oo waa hadda waa la keen dharkii dumarka aad bay u yahlaan laakiin waxaa keenaysaa si uu dharka wax iibsanaya marka saameen waa ku iman laakiin nin walba israaqadiisu qaada oo sidii hore inayn usii soconin baa dhacagta nin walba ninka kale hadduu ku daydo inuu sidii hore usii soconina laakiin nin walba israaqadiisu qaada marka waxaa keenaysaa inay aad u bato socodka keenaysa marka inuu wax socdo mooyane hadduu de wax kugu istaago ma ma soo iibinayso ma keenaysid soo ma wanaagsanateen in fikrado kala duwan la keeno oo halkii hal meel loo wada aadi lahaa
waa run way ficnaan lahayd inuu ama shaksi iibiyo ama maaratay uu dhowr ruux ay iibiyaan way ficnaan lahayd sida ganacsiyaasha hadda caadi aan ku naqaano kabihii meelaa ugu tegi dharkiina meel ugu tegi macuusaha meel ugu tegi marka way kala yihiin si magaalooyinka waaweyn hadda loogu tagoo kale laakiin hadda meeshu waa iska yar tuulo oo saas masii ah degma hadda noqoto oo saas hadda masii noqon karto in la kala duwo ma noqon karto marka nin walba israaqadiisu qaadi laakiin inuu socod badan yahay magaalada dhuble hadda u socod badantaa dharka dumarka u socod badan yahay baan sheegaynaa soo dhawow raadiyo sangooni gaar ahaan barnaamijka ganacsiga magacaaga saddexdaada noogu bilaaba magacaygu waa mahad maxamed khaliif
mahad waxaad ka mid tahay dabcan dadka iibiya dharka dumarka ama ka ganacsada dharka dumarka bal waxaad warbixin naga siisaa waayahan dambe waxaa kusoo badan degmada dhoobley carwooyinka lagu iibiyo dharka haweenka maxaa sababay inay kusoo bataan degmada carwooyinkaas
horta dharka dumarka iyo ragga labada waan iibiyaa waan isku dhexgadnaa khaasatan ninety five percent dumarkaan taageed saarnaa sababtoo ahna dumarka way ka dhargad badan yihiin ragga Een, dheyli islaanta suuqa markay soo aado wixii cusub ay aragtaba inay qaadatay rabtaa tusaale ahaan ragga een, sida aabahoo kale hadda laga yaabaa labo bilo saddex bilo inuu dhar gadanin hal shaatiyo xarqaan uu ka toshay fitishaari suraali maciisu iska qaadana wuxuu ku soconaa labo bilood saddex bilood inay dharkaas uu ka cadaado kadib yaa arkaysaa soo haddana sheegiio kale raadinaya Een, dumarkana noocaas ma ahan maalin walba ay suuqaa soo aado baatigeeday jaranaysaa googaraday raadinaysaa xijaabay raadinaysaa xijaabkan hal dhaqmo hadduu galo oo isyar bedelo ma rabto inay suuqa kusoo aado marka saa awgeed dumarka dharkooda aada u socdaa markii loo fiiriyo ragga ragga nin dhallinyaroo iska yar liibsanay mooyaane ragga aada uma gataano dharka dumarkaa ka socod badan marka saa inahaas sababaa in inay dumarka dharkeeda aada aan u gadno
dabcan eh, waad eh, ii sheegtay waxyaabaha keenaya in ay kusoo bataan arwooyinka lagu iibiyo dharka haweenka dhinaca kale markaan fiirino dhinaca waxiibsashadoo kale bal farqi intee lag baa udhexeeya dumarka iyo ragga Een, farqi weynaa u dhexeeya dumarkaa ka dhargad badan ragga aada wax uma gataan dumarkaa ka dhargad badan siba wayna ka libis badan yihiin adi meeshan aad sarwaal iyo shaati aad ku libisanayso iyada laga yaaba intaasoo shay inay qaadato xijaabay qaadanaysaa qamaaray qaadanaysaa een, kabasaaray qaadanaysaa saakay qaadanaysaa googaraday qaadanaysaa adduun bay qaadanaysaa halkii mar ay libisato adi dumarka libiskooda wuxuu ku kacaa boqol door camar uu ku kaca hal mar haddee waa libsan dhahdo oo yacni halkaa marka dresskaas ay taagnidaas ay xiranayso meesha ragga saraal iyo shaati bis iyo kawo iskaga libsanaya marka dumarkaa ka waxgad badan markaan isku fiirin labadooda
maadaama kamid tahay dadka iibiya dharka dumarka bal qaab noocee ah baad eh, u dalabteen dharka ma dalabaad idinkaga imaada xagga dhinaca kastamarka baad ku dirtiin mise eh, waxyaabaha idinka aad u dooratiin baad eh, u keentiin Een, xagga dalabka horta ah, adduunka hadda uu horumaro digitala lagu adeeganaya Een, dumarka ayagaa ku imaanayaan oo waxyaalaha tiktok ay kasoo arkaan social media ay ku dhahayaan maanta dharkaasaa loo baahanya dharkana tiktok ayaa caymaad noo keentid anagana dalabkoodaan tixgelinayna waan raacayna waan dilaynaa marka mostoli waa dumarka waa hadba wixi socdo maanta maxaa qadka soo gale hiblaayo maxay xayisiisa ay show ku dhigtay barnaamijyadaas annagana waxaa umaan raacnaa si wixii dhaqdhaqaaqa imaan fiirinaynaa Een, dhar joogtana wuu iska jiraa sa- sida xijaabahoo kale waa iska normal oo kaas annaga maan dirinaa inkastoo kalara iyo waxay nagu xirayaan aan ayuu ay noo keensanayaan u dalabno maadaama aad iibiso labadiiba inkastoo aad ii sheegtay in aad u badantay dhinaca dharka dumarka eh, waxyaabo kale ku kala duwan yihiin eh, ganacsiga dharka dumarka iyo ganacsiga dharka ragga ma jiraan Een, haa way kala duwan yihiin waayo dhig qofka muxuu rabaa wixii ka soconayo dumarka ayaa ka socod badan dharka ragga waayo dumarka aad bay wax u gataan laakiin ragga maya dhalinyarta inay wax iska gato waa inaad laakiin ninka mar hadduu caruur leeyo dhar ma gato badi dhegaystayaal guud ahaan waxaa intaan ogaag barnaamijka ganacsiga oo aad kala socoteen idaacadda sanguune barnaamijka waxaa soo saara halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah xasan xuseen cabdulaahi intaan barnaamijkan kiisa xiga hawada dib ugu kulmi doono waxna ku dhaafeynaa sidaas iyo amaan alla